أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo dowladda kenya ayaa xabsiga dhigtay boqolaal ruux oo ay ku eedaysay in ay ka dambeeyeen rabshado dhiig ku daatay oo ka dhacay dalkaasi mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa eedayn xooggan u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha siliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka laamu ee dalka kenya dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa war ka soo saartay duqaymaha shacabka lagu beegsaday ee ka dhacay waddamo ay soomaaliya ka mid tahay ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan kooxda ridada soomaaliya oo doonaysa in ay boobto suuqaasi wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ka fulisay mashaariic horumarineed oo dhanka waxbarashada ah maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi munaasabad lagu sagootinayey haween daaciyaad ah oo ka qalinbadashay machadka khadiija bintu khuweylid ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran dowladda kenya ayaa xabsiga dhigtay boqolaal ruux oo ay ku eedeysay in ay ka dambeeyeen rabshado dhiig ku daatay oo ka dhacay dalkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare dalka kenya ayaa wajahaya xaalad siyaasadeed oo sii adkaanaysa kadib mudaharaadyadii rabshadaha watay ee toddobaadyadii u dambeeyey gelgilay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi mudaharaadyadaan ayaa sababay in in ka badan kun iyo shan boqol qof lagu eedeeyo fala la xidhiira burbur hantiyadeed kicin dadweyne iyo weeraro ka dhan ah xarumo dowladeed dadkan la xirxiray ayaa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen falal ay ka mid yihiin burburinta hanti dowladeed iyo mid gaar loo leeyahay gubista xarumo muhiim ah oo ay dowladdu leedahay iyo iska horimaadyo lala galay ciidamada booliska dalkaasi magaalooyinka sida nairobi kisumu mombasa iyo eldoret ayaa si gaar ah u saameeyeen rabshadahan waxaana halkaas lagu xiray boqolaal qof oo la tuhunsan yahay inay ka mid ahaayeen dadkii mudaharaadiyey inkastoo dowladda siliibiyadda kenya ay sheegtay inay la tacaalayso falal qalalaase ah haddana cabashooyin xooggan ayaa weli ka imaanaya shacabka kenya kuwaas oo ku eedeeyey ciidamada dowladda inay adeegsadeen awood xaddaaf ah oo lagu bartilmaamaysaday dadka mudaharaadayey waxaa sidoo kale lagu soo warramaya in dad badan lagu hayo xabsiyada si sharci darro ah iyadoo qaarna aysan helin xuquuqdii ay lahaayeen taasoo keentay cambaareen caalami ah iyo cabsi laga qabo in xaaladda ay ka sii darto tani waxay abuuraysaa cabsi laga qabo sii socoshada xiisadaha siyaasadeed iyo rabshadaha gudaha iyadoo shacabka iyo ururada sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ay dalbanayaan isla xisaabtan buuxa mahadsanid cali yare mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa eedayn xooggan u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya iyadoo dulmiga iyo cadaalad darrada ay kooxda ridada ku haysa bulshada soomaaliyeed marba marka ka dambeysa kasii darayaan ayaa dhinaca kalena siyaasiyiinta mucaaradku waxay walaac xoogan ka muujinayaan xaaladda liidata ee dalka uu geliyey murtad xasan gurguurte murtad cabdiraxmaan caynte oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo bandhigay heerka cadaalad darradu ay ka maraysa dalka tan iyo intii hoggaanka kooxda riddada uu qabtay murtad gurguurte wuxuuna carabaabay in dhibaatooyin ay ka mid yihiin eexda musuqmaasuqa iyo tuugadu ay haatan yihiin kuwo xargaha goostay qabyaaladda ummadda kala fogaysay wax laga qaban kara ma leh haddaan cadaaladda lasoo sixin sa- nabar aan kaas ahayn oo jira ma lahan waxna waa sababta waxna waa saamaynta anigu waxaan ku mataalay bukaan cudurka tiibishada qaba oo maalin walba laga daaweynaayo qufac iyo qandho bukaankaas wuxuu u baahan yahay cudurka in laga daaweeyo maanta qof muwaadin ah oo shaqo soo heli kara ma laha qof muwaadin ah oo qandaraas soo heli kara ma laha qof muwaadin ah oo deeq waxbarasho soo heli kara ma laha qof muwaadin ah oo xataa adeeg aasaasiya soo heli kara ma laha maalin dhaweed ninaan qaraabana ayaa sheeke iga sheekeeyey waxay sheekadaas taabatay nuxurka cadaalad darrada dalkan ka jirta cadaalad darradu waxay dhashay waxa aan ugu yeero t six yah tuugaysiga tolaysiga takrifalka awoodda tuugsiga ajnebiga takoorka muwaadinka iyo tayaxumada dadka mas-uuliyiinta noqday taasay dhalisay murtadkan oo sidoo kale iftiimiyey hubantila'aanta baahsan ee dalka uu ku jiro ayaa geesta kalena ka shanqariyey hadallada hadaaqa ah ee ku dhisan beenta iyo marin habaabinta ee had iyo goor uu murtad gurguurta la hor yimaado bulshada soomaaliyeed laba kun iyo labaiyo tobankii bishaan oo kale julaay waddanka waxaa ka socda markaas olole doorasho ololahaas doorasho dadkii tartamaya madaxweyne xasan shiikha ka mid ahaa meeshaan aan fadhino horteeda oo biyaha fadhiistaan checkpointiga uu asagoo iyo asxaabtiisa ay isku xisbiga ahaayeen ayagoo funaanado cagcagaaran wata baaldina watay biyo ka dhuraayeen meeqa sano ka hor aheed saddex iyo toban sano ka hor aheed laba maroo madaxweynaha madaxweyne noo noqday biyihiina waay yaallaan meeshay noo yaallaan madaxweyneow niyow laba maraa madaxweyne noqotay saddex iyo toban sanaa joogtay halkii ugu yaraayo biyaha ahayd dayax gacmeedka iyo khayrka kale oo ka sheekayaysa noo dambeeyaane horta biyahan aan mari la'naha markuu roob yar nagu do ina adeero horta kuwaas naga daaweey qayladhaantan ka soo yeertay siyaasiyiinta riddada ee mucaaradsan kooxda villa soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli maamulka uu garwadeynka ka yahay murtad gurguurte ay dardar xooggan geliyeen dilka dhaca boobka barakacinta baahsan ee ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho mahadsanid abuuxasaan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka laamu ee dalka kenya ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ka miin ah u dhigeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ka baxay magaalada sankuru kuna sii jeeday magaalada kiyunga ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya gaari mutabiish ah oo kolonyada qayb ka ahaa ayuu qarax haleelay isla goobta ayuuna ku gubtay waxaana sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray gaari cabdibile ah oo kolonyada qayb ka ahaa inta la xaqiijiyey bakhtigu waa kow iyo labaatan askari oo kufaarta kenya ah waxaana howlgalkaasi ku dhaawacmay kow iyo toban askari oo isla kufaarta kenya ah waxaana suuragal ah in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu intaasi ka bato dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa war ka soo saartay duqeymaha shacabka lagu beegsaday ee ka dhacay waddamo ay soomaaliya ka mid tahay walaalkeen ilyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya warbixin ka soo baxday wasaaradda difaaca dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka ee loo yaqaano bantikong ayaa looga hadlay khasaaraha dadka shacabka ah ka soo gaaray duulaanada siliibiga ah ee ay ciidamada ameerikaanku ah ku qaadeen qaar ka mid ah dalalka caalamka islaamka waxay xukuumadda washington dafirtay dhacdooyin dhowr ah oo ay ciidankeedu dad muslimiin ah ku laayeen kuwo kalena ay ku dhaawaceen warbixintan oo ah tirakoobka sannadkii lasoo dhaafay oo ah xilligii uu kursiga madaxtinimo ee maraykanka ku fadhiyey joe baiden ayaa sheegtay in duqaymihii ka dhacay dalalka suuriya iyo ciraaq lagu dilay keliya laba ruux oo shacab ah dowladda maraykanka ayaana sida muuqata sheegtay in min hal qof oo rayid ah ay ku dhinteen duqaymihii ka dhacay labadan waddan balse sida muuqata waa mid dafirtay dhacdooyin kale oo lagu dilay tobannaan qof oo muslimiin ah taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo santicom waxa uu dafiray duqaymo dad shacab ah lagu dilay oo ka dhacay gudaha waddanka yemen isagoona weliba qiraya in ay diiwaangeliyeen dhowr kiis oo halkaas ka soo gaaray taliska africom oo mas-uul ka ah duqaymaha shacabka lagu beegsada ee ka dhaca gudaha soomaaliya ayay warbixintu sheegtay in uu beeniyey dadkii sannadkii lasoo dhaafay ee ku dhintay duqaymihii uu ka geystay gudaha dalkan wasaaradda difaaca xukuumadda siliibiyadda ah ee maraykanka waxay warbixinteeda ku sheegtay in soomaaliya ay ka heshay ilaa shan kiis oo keliya kuwaas oo la sheegay inay ahaayeen dad ku dhintay duqaymihii maraykanku uu ka geystay halkan balse africom ganafka ayuu ku dhuftay in dusha uu saarta mas-uuliyadda dadkaas lagu laayay gudaha soomaaliya maraykanka oo qayb ka ah dowladaha duulaanka gardarrada ah ka wada dalkan ayaa caan ku ah in ay beenisay shacabka ay bartilmaameedsato kuwaasoo badanaa ay ku xasuuqda wilaayaadka islaamiga ah hay-adaha sheegtay inay u doodaan waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaana ku eedeeyay saraakiil fara badan oo amerikaan ah in ay qariyaan gaboodfallada kala duwan ee ay ka geystaan gudaha dalkan iyagoona ku baaqaya in baaritaanno dhab ah lagu sameeyo kuwa mas-uulka ka ah duqaymahan aan kala sooca lahayn ee ka dhacaya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mahadsanid ilyas ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan kooxda riddada soomaaliya oo doonaysa in ay boobto suuqaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan moxamed ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa shalay dhigay bannaanbax ay uga soo horjeedaan qorsho ay wadato kooxda riddada soomaaliya kaasoo ka doonayso inay ku burburiso qaybo ka mid ah suuqaasi ganacsatadan ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay ku amartay in muddo shan cisho ah ay uga guuraan dhulkii ay ku ganacsanayeen muddo ka badan konton sanno suuqa bakaaraha ayaa shalay ahaa mid xidhan kadib markii ganacsatada iyagoo ka cadhaysan amarka uga yimid kooxda riddada ay albaabada isugu laabeen goobahooda ganacsiga waxaan ka cabanaynaa dowladda ka cabanaynaa oo noo soo dirsatay dad qowlaystayaala oo keligood calooshoodu shaqaystayaaleh maamooyinaan nahay dad masaakiin ahaan nahay bakaare ku nool ilaa toddobaatan iyo shantii dadkii loo canshuurayoo ku noolaan nahay oo ayeeye iyo awoowe iyo abti iyo habrir iska dhaxlay shalay waxaa noogu sii xigtay in la yidhahdo albaabadan waxaa u furteen xera shan maalmoodaa idiin hartay hadda albaabadii waa noo xeran yihiin ganacsigii waa noo xeran yahay degmo waa tagnay gobol waa tagnay canshuurta bil naguma baaqato maalinna naguma baaqato sanadna naguma baaqato nuuc walba ay tahay waa bixinaa waxaan ku korsannaa carruurteenna waxaan ku daryeelanaa magaciisa arday wax walba oo meeshaan ka soo baxay ayaa waddanka wax arrintan ayaa si weyn hadalhayn uga dhalisay magaalada muqdisho iyadoona lagu soo warramaya in dhulkaasi ay kooxda riddada doonayso inay boobto iyo xaraashto shacabka magaalada muqdisho ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee kooxda riddada ee xasanguurguurta jirtay waxay la daaladhacaya in boobka dhulalka iyo hantidooda ay u geysanayso kooxda riddada soomaaliya taasoo si weyn ugu faaftay magaalada muqdisho mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ka fulisay mashaariic horumarineed oo dhanka waxbarashada ah walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inuu diyaariyey wilaayada islaamigaah ee baay sanadkii lasoo dhaafay waxay ku tallaabsatay horumar muuqda oo dhinaca waxbarashada fidinta dacwada islaamka iyo xoojinta howlaha maraakiista dacwiga oo ay sii dheer yihiin dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada oo si weyn uga dhex muuqanayay waxqabadkii wilaayada ee sanadkii lasoo dhaafay sida uu sheegay waaliga wilaayadan sheekh xamse abujacfar oo qaybta labaad ee waraysigiisa xalay laga sii daayey barnaamijka faafreebka wararka dadaaladan waxay yihiin kuwa jadwal ahaan si gaar ah ay wilaayada uga shaqaysay horumarintooda iyada oo la raacayo tawjiihaadka hoggaanka iyo culimmada mujaahidiinta ee bariga afrika labada tiir ee ka mid ah arkaanta wilaayada islaamigaha ee baay waa makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta oo ay ku dhacayso mas-uuliyadda waxbarashada iyo dardargelinta howlaha dacwo waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar wuxuu warbixintiisa ku xusay in wilaayadu ay xoogga saartay kobcinta howlaha dacwo iyo xoojintooda waxaana ay wilaayadu laba-iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ay samaysay ilaa iyo shan jowlo ama socdaalo ay ku soo martay guud ahaan wilaayada waxayna ahaayeen kormeer ay si wadajir uga qaybgalayeen mas-uuliyiinta wilaayada culimada iyo hoggaanka qabaa'ilka soomaaliyeed wilaayada baay dhanka kale waxaa ka furan ilaa iyo sagaal maxaad oo ah kuwa lagu diyaariyo daaciyaadka muslimaadka waxaa sidoo kale wilaayadu ay samaysay dowraad silsilad ah oo loo qabtay qabaa'ilka iyo guud ahaan noocyada kala duwan ee bulshada aan eegno qayb ka mid ah howlihii uu qabtay maktabka dacwada sanadkii ayna soo dhaafnay kun afar boqol lix iyo afartanka hijri shaqooyinkii aan ka qabanay jaanibka dacwada sanadkii lasoo dhaafay waxaan dhihi karaa jawaanibta aad loo tarkiisiya ama aad xoog loo saaray ayuu ka mid ahaa majaalkan dacwiga ah si guud ahaaneed waxaan isku daynay ka walaaye ahaan in aan xogteedii iyo macluumadeeda aysan waxba naga maqanaanin walaayada gudaheedii mustawaha dacwada ay dadka ka joogaan dadka baadiyaha ku nool ha ahaadaano dadka magaalooyinka jooga waxay noqdaanba dadkoo dhan in la ogaado inta suuragalba ay tahay in la ogaan karo halkay joogaan ha waa shan kormeer oo waaweyn bay ahaayeen kormeerada shanta ah shaqooyinka lagu dhex qabanayo waxaa ka mid ahaa macaahid badan bay walaayada leedahay macaahidu taajulwaqaar baa jiro macaahidulcirshaad baa jiro macaahidu waxaa jiro khadiijatu bintu khuwaylid ayaa jiro macaahid kala duwan ayaa walaayada ka furan macaahida ardada joogto wax ku barata in lasoo kormeero lasoo ikhtibaaro ama imtixaan laga soo qaado musta waxa ay joogaana la ogaado la xaqiijiyo sidoo kaleeto madaaris qur'aan baa jiro madaarista qur'aanka in ayagana kormeerkaasi lagu ikhtibaaro lagu imtixaamo mustawahoodii iyo aqoontoodii say tahay haddii ay tahay farbarka ama tacliim alkitaaba walqiraa'a iyo haddii ay tahay xifdiga haddii ay tahay tajwiidka intaba mustawahooda in la qiimeeyo sidoo kaleeto xalaqaad cilmi ah yaa masaajidda ka socda iyo meelo kala duwan dhammaan xalaqaadka cilmiga ah oo masaajidda ka socda walaayada dhexdeeda ku yaalla ayaa kormeerkaasi wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala suurogeliyey in kormeeradaasi lagu soo gacan mariyo dhammaantooda imtixaano laga soo qaado ardada maraakista ayaa sidoo kaleeto imtixaama laga soo qaadaya inta badanna gabdhaha ay dhegtaan imtixaamaa laga soo qaadaya sidoo kaleeto multaqaya dacwi ah ayaa lasoo samaynayay dhanka madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaa la hirgeliyey faraac cusub ee qurduba iyo tayaan lagu sameeyey dhammaan xarumaha hoos yimaada maktabkan ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan sheekh xamse wuxuu sheegay in mashruuca waxbarashada uusan keliya ahayn mid la xidhiidha wax akhris iyo qorid balse uu yahay qorshe ballaaran oo lagu tarbiyeynayo jiilka cusub si ay u noqdaan kuwa fahma diintooda dalkooda iyo mas-uuliyadda ka saaran bulshada dhexdeeda tacliinta saan ognahayba ayadana waa uun qayb ka mid a dacwada si guud ahaaneed waxay dheer tahay uun mawaad tajribi ah in dadka loo dhigo laakiin majaalkii dacwada ay ka shaqaynaysay dhammaantoodiba maktabkii walaalaha way qabtaan jazaahum allahu khayran jaanibkaasi marka waxaa weeye jawaanibta aan xoogga saarnay buu ka mid ahaa sanadka aan soo dhaafnay waxaan furnay macahad qurduba farac labaad ayaan u furnay sida la ogyahay qurduba walaayada awal waxaa ka furnaa fulay ku yaalla waxaan sanadkan gudihiisa waxaan shahaado guddoonsiinay arday dhowr boqol ah qaarkood waxay ka qalin jibiyeen qurduba fulay xafladooda adaa tabinayay qaarkood dugsiga hoose ay ka qalinjibiyeen alfurqaan dugsi dhexe u gudbeen qaarkood waxay ka qalinjibiyeen maxay ahayd isla dugsi hoose degmada qansax dhaare gaar ahaan deegaanka barbaare waxaa la mid ahaa labaatan jirow qayb ayaa qalinjibisay dugsi dhexe u gudubtay oo shahaado la siiyey waxaa la mid ahaa yaaqbaraabay dad baa qalinjibiyey iidaala la mid ahaa dad baa qalinjibiyey dugsi hoose ka qalinjibiyey dugsi dhexe u gudbay shahaado loo qaybiyey dhammaantoodii marka walaayadu waxay samaysay shahaaday u qaybisay sanadkaas waxay noo ahayd sanadkii shahaadada ugu badan aan bixinay laba kun oo arday wax ku dhowdhow markii la isku dardaro qaybta rawdada qaybta tacliimulkibaarka qaybta maxay ahayd oo maxwal umiga dacwada qaybta taajulwaqaarka markii la isku dardaro laba kun wax ka badan oo shahaado ah ayay walaayadu bixisay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala waxyaabaha aan ku guulaysanay waxaa ka mid ahaa in iskuullada walaayada ku yaalla intooda badan aan aalaadka waxbarashada aan ku dacminay haddii sabuurada ay tahay thanawida fulay oo kaleeto waaba loo dhammaystiray waraysigan oo ahaa qaybta labaad oo xalay lagu sii daayay barnaamijka faafreebka wararka ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar waxa uu kaga warbixiyey dadaaladii xoogganaa ee dhinacyada tarbiyada iyo tacliinta iyo dacwada kuwaas oo soo hooyey miradhal xooggan oo sidoo kale laga dareemay gudaha bulshada dhexdeeda mahadsanid abuu ayman maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa mar kale warbixinta warkan inoo faahfaahinaya الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار dowradan oo loogu magacdaray waqul rabbi sidnii cilma waxaa soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee bakool waxaana loo qabtay qaar ka mida macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka garasweyne oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxay dowradan macallimiinta ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxayna socotay muddo lix iyo toban maalin ah iyadoo ay ka faa'iidaysteen afar iyo toban macallin oo ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaankaas munaasabadii gabagabada u ahayd dowradan oo ka dhacday isla deegaanka garasweyne waxaa ka qayb galay culummo nuqabo iyo qaar ka mid a odayaasha deegaanka ugu horeyn sheekh aadanyare oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa kelimad tawciya goobta ka jeediyey alxamdulilaah uma alxamdulilaah ilaahay mahadle subxaana wa tacaala ma ilaaheen ka mahadyaane nicmooyin shay fara badan oo unan koobo koran yaa ilaahay subxaana wa tacaala ankamaadiyaan wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha ilaahay haddii nicmooyin shay taraydaan ma koobo kortaan ma ilaahay ankamaadiyaane tabaaraka wa tacaala xafladan oo kheyrka badan oo ilaahay subxaana wa tacaala hanu waafay iyo gebagabadiya yaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dowradaas yaa ilaahay ankamaadiyaan subxaana wa tacaala intaas kudib walaalayaal si guud ma in isdardaaramaane ilaahay tabaaraka wa tacaala aniguna ku obsan yaan isdardaaramaan mid ka mida macalimiinta dowladda loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey muddadii dowladda ay socotay iyo duruustii ay qaateen anoo macalimiintii dowlada garasuin hanka gabagabaabta kumad aha duruusala ka gaadi dhanka caqiidada khud caqiidata ka kumad haay may kale kumad haayay dhanka siirada urjuusa tulmiiya dhanka axaadiista arbaciinu nawawiya dhanka fiqiga talkhiis sifa salaati nabi sal salam dhanka waybaha zuhdiga iyo raqaa'iqa manduumat ibn isxaaq tarbiyatulislaamiya laka qaadi fawaa'id fara badan yaala kula kulmay duruus fara badan laka qaadi dowladaas dowla barakaysan maasha allahu eh wakhti waybaa koobannahayti qaar ka mida macalimiintii ardayda ahaa ee dowladda loo soo xiray ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكانت دورة لها ما بعدها فأنعم بالحديث عن دورة أخذنا فيها علوم الرحمن مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر ونقدم من هنا الشكر الجزيل والثواب العميم لإخواننا المرابطين في الثغور عملا بالحديث الشريف من لا يشكر الناس لا يشكر الله والله لولا الله ثم بتضحيات المجاهدين في سبيل الله لهدمت صوامع ومدارس ومساجد وبيع يذكر فيها اسم الله كثيرا الحمد لله إله يا مهد له الله القديم الأول هري الله الباري أنك أبوري ثم مركز كدب صلاته إله أمانتس على المختار كل الدور هذي كرشي الله ويله وبعد انتاس كدب إلهي مركي لها كما هذي نبي صلى الله عليه وسلم لها كسلي كدب هاك قاضي siirata rasuuli rasuulka siiradiis qaaday manduumatan xaale etatii laka gobyay la tixi muujajat alfusuuli fusuuliyatii laha ka koobi haal eta ugu dambeyn mid ka mida odayaasha deegaanka ayaa munaasabadda ka hadlay isaguna mahadale kadib u mahadceliyey wilaayadii soo qabanqaabisay dowladan alxamdulilah ilaahay kamahadiyaan ilaahagii dad muslimiin aneewaali yaa kamahadiyaan mahad ankoobamaan yaan kamahadiyaan uma bacdisha intii arrintaha qalqaaliday meelsar ilaa haqaatid macalimiinta melkasta antii galankalahaitay af kujeysatay mal inaf kujeysati yaanka mahadiyaan ilaahay miisaanshow aakhira anka kaba kulay maalimiintiyoon ilaahay maalimiin khayr qabta kawaala hortaba dadaalayen ini dadaal horlala faro walunka faraasagnu eed iyo eedahan dhowaayan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sare u qaaday dowlaadka sharciga ah ee ay u qabanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada dowla sharci ay u soo gebagabaysay culummada iyo nuqabada wilaayada taasoo laga helay midho wanaagsan waxaana midhihii laga dhaxlay dowlaadkaasi si weyn looga dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool munaasabad lagu sagootinayay haween daaciyaad ah oo ka qalin badashay machadka khadiija bintu khuweylid ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe walaalkeen casiim carafaad ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe waxaa ka dhacday xaflad si heer sare uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayadaas taasoo ahayd mid lagu sagootinayay haweenka daaciyaadka ay ka qalin jabiyey macadkaas haweenka daaciyaadka ay ka qalin bedesha ayaa tiradoodu ahayd ilaa iyo toban iyo saddex arday kuwaasoo bartay qur-aanka kariimka culumtiisa iyo culum kale oo sharci ah waana dafcadii koowaad ee uu soo saaro macadka khadiija bintu khuwaylid munaasabadan daaciyaadka lagu sogootinayay waxa ugu horeyn kelimad ka hadlaysa muhiimadda barashada cilmiga ka jeediyey sheekh cumar xayaaka leh oo ka mid ah culimada diinka ah tacliimtan aynu tacliimanayno aynu waxbaranayno waxay u baahan tahay in la qurxiyo waxa lagu qurxinayana waxaa weeye ittibaacul wax waa in waxyiga la raaco nusuusta la raaco kitaabka ilaahay waqaafiin lagu noqdo wuxuu ummadda nebi maxamed uga digahayaa inay dadkaasi hawaraac noqdaan falidaalika fadcu wastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaa'ahum waqul aamantu bima anzala allah afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaa afa anta takuunu calayhi wakiila aayaadkaasoo fara badan iyo kuwo kaloo inaan waqtiga ka gaadhsiin karin waxay inoo tilmaamayaan inaynu noqonno aayaadka kuwa la nool sunnaha rasuulka kuwa la nool ardayda macadka ayaa xafladda ku soo bandhigay qayb ka mid a waxyaabihii ay barteen allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa taquuluu ha dhihina liman duul ha ku dhihina yuqtalu la dilay fii sabiili illah allah waddadiisa lagu dilay amwaatun hum ayaga amwaatun weeyaan kuwa dhintay bal iskaba dhaafa maysan dhimanine hum ayaga axyaa'un waa kuwa nool walaakiin lagu noqoye laa tashcuruuna ma ogidiin walanabluwannakum wale waanu idin imtixaanaynaa bishayin wax un baan idinku imtixaanaynaa oo min alqawfi cabsida ka mid ah waljuuci gaajaa wanaqsin iyo dhimid min alamwaali maalka xaggiisa la iska dhimo iyo wal anfusi nafafyaalka xaggooda wathamaraat iyo dalaga baxaya xaggiisa wabashir u bishaareen nebi maxamedow asaabiriina kuwa sabraya aladiina kuwa weeyaan saabiriintaas idaa goortii asaabathum ay asiibto musiibatun balaayo qaaluu yidhaahda innaa annaga lilaahi allah ayaa nale wa innaa annaga ilayhi xaggiisuunbaan raajicuuna kuwa u laabanhay aan nahay waxaan rabaa inaan halkan ka sheego in yaroo ku saabsan taariikhda maxadka khadiija bintu khuwaylad radiallahu canha kaasoo wax ku bartaan gabdhaha daaciyaadka oo ka furan degmada bu'aale wuxuu ay noola furay taariikhda markay ahayd kun afar boqol afartan iyo laba hijri bishii koowaad waxaan wax ku baranaynay muddo afar sano ah waxaana ku soo barannay culuum sharci oo kala duwan haddii aan wax ka xuso casharadii aan ku soo qaadanay sida culuumul qur'aan sida culuum axaadiis sidoo kale culuumulfiqi waxaan ka soo qaadanay fiqulmuyasar abi shujaac yaaquutu nafiis sidoo kale xagga caqiidada dhanka tawxiidka sida siirada dhanka luuqada dhanka sarfiga waxaan kusoo qaadanay laamiyatul afcaal waxaan kaloo soo qaadanay qawaacidu macrifatu ahlilbidca almar'atu kamaa yuriidu lislaam alxamdu lilah mid ka mid a waalidiinta ayaa boogaadiyey dadaalka ay bixinayaan haweenka daaciyaadka ah isagoona mujaahidiinta uga mahad celiyey muhiimadda ay siiyaan barashada diinta islaamka macallinka asagana waa u nahadnaqaynaa ma hadda weliba aad u weyn baanaa afar sano ayuu gabdhahaas waalidiintan dhalay baan ka mid ahay waxaan u mahadnaqaynaa walaayadaanada xarakadaanada juhdiga nagula bixiyey haddaanan amni iyo nabadgelyo haddaanan helin gabdhaha waxba ma barteen ilaahay idankii anigoo waalidiinta ka mid ah waxaan soo joodinayaa sidaa iyo si ka daran in loo wado arrinta waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa ka hadlay munaasabadda waxuuna daaciyaadka kula dardaarmay inay dacwada gaarsiiyaan haweenka kale cilmiga aad barateen dhaqan buu idinka rabaa insha allahu tacaala shareecada wax loo barto waa in lagu dhaqmo marka insha allahu tacala waxaan rabnaa cilmiga inaad ku dhaqataano gabdhihiinaan ka soo qalin jabiyey macadka khadiija gabdhaha magaalada jooga inay ka duwanaadaan akhlaaqiyan aadaab ahaan dhaqan ahaan tacaamul ahaan jaanib walba inaad kaga duwanaataan oo la yidhaahdo gabdhihii khadiijo ka soo baxo way gabdhaha shaqadaas iyo ku dhaqankaasna waa laydinka rabaa icmaluu fasayara lahu camalakum rasuul waxaan rabnaa gabdhahan inay noo soo saaraan qiyaado waxaan rabnaa culamo inay noo soo saaraan waxaan rabnaa nuqabo inay noo soo saaraan macallimiin inay noo soo saaraan hooyooyin inay noo soo saaraan mustaqbalka iyo aabbayaal waxaan rabnaa dacwada juhdiga intaa la eg laydinku bixiyey inaad kaalin ka qaataan biidni illahi tabaaraka wa tacaala oo dhammaantiin waxaan idinka rabnaa macallimiin inaad noqotaan insha allahu tacala oo duruus aad bixisaan gabar walba waxaan rabnaa inta hadda macallinkan uu soo saar in lamid inay soo saarto waxaa hadda qalin jabiyey saddex iyo toban gabdhood gabar walba hadday saddex iyo toban inoo soo saartaan soo boqol iyo dheeraad arday mahan oo daaciyado noo soo baxi mahan ilaahay nimcadii waay marka inaad ku tala gashaan weeye waxaa xusad mudan in gabagabada munaasabadaasi abaalmarino lagu godoonsiiyey haweenka daaciyaadka ka qalin badashay macadka khadiija bintu khuwaylid dafcadiisa degmada bu'aale wilaayada jubbada dhexe mahadsanid casaam guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu